wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hiirshabelle ayaa gelinka dambe ee maanta degmada matobaan ee gobolka hiiraan kusoo gebagabaysay tartan kubadda cagta ah oo loo qabtay laba iyo toban kooxood kooxahan ayaa laga soo kala xulay degmooyinka beledweyne matobaan beergadiid hees jawiil girijir qodqod tawakal kabxalley iyo deefow gudoomiyaha ururka dhalinyarada hiirshabelle cabdirasaaq maxamed cabdulaahi ayaa raadiyo berula ugu waramay ahmiyadda tartankan iyo kaalinta uu ka qaatay isdhexgalka bulshada tartankan wuxuu ahaa tartanka nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada hiirshabelle waxaa ka qeyb galay ilaa laba iyo toban kooxood oo ku ciyaaray degmada matobaan ee gobolka hiiraan waxaa qabanaysay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga dowlad goboleedka hiirshabelle runtii tartankan wuxuu ahaa mid aada u xiiso badan waxaa la isaga yimid meelo kala duwan oo maaragtay tartamayaasha kubadda cagtu ay isaga yimaadeen ujeedada tartankan laga lahaa wuxuu ahaa isdhexgalka dhalinyarada ku nool gobolka hiiraan iyo guud ahaan hiirshabelle tartankan waxaa faynalkiisa maanta isugu yimid kooxaha beledweyne iyo beergadiid waxaana laba iyo hal ku guuleystay kooxda beergadiid oo koobkii nabadda iyo isdhexgalka ku guuleysatay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga ee dowlad goboleedka hiirshabelle waxay sii wadi doontaa tartamada noocan oo kale ah oo lagu qabanayo magaalooyinka kala duwan ee guud ahaan stateka uu ka kooban yahay aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin miidiya iyo weliba saabaha kala duwan noola shaqeeyey waxaan sidoo kale u mahadnaqaynaa maamulka degmada matobaan oo martigelintii ugu fiicneed u sameeyey tartankan iyo weliba guud ahaan dhalinyarada magaalada ku nool oo si weyn maaragtay uga qayb qaatay qabsoomidda tartankaas hay-adihii naga caawiyey iyo dhammaanba maaragtay dowladda hiirshabelle oo garab nagu siisay qabsoomidda tartamadan maaragtay dhalinyarada loo qabanayo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hiirshabelle ayaa wada dadaalo lagu horumarinayo xirfadaha ciyaartooyda iyo isdhexgalka bulshada iyadoona degmooyinka beledweyne buulo burte maxaas iyo matobaan ku qabatay tartamo kubadda cagta ah